You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qaayaha qiimaha halkan waa tirii saaca codka afka soomaaligan oo xamdi axmed cali aan la socodsiin habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan soo dhawaada brograam xiise lay adeehayna caawa haddii la yidhaahdo arrimaha ka dhacaya gobolka victoria magaalada melbourne wadankan australia iyo wixii nooga suurtagala xagga dibadda ayaa idinla wadaagi doona liibaan ayaa isna ila daadiinaya ee dhegeysi wacan
dhegeystayaal- soo dhawaada dhegeystayaal waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan naga dhegeysanaysaan mowjada dheerarkoodu iyo sideed boqol konton iyo shan a m-ka sidoo kale shabakada internetka tiri c r dot org dot a u live haddaad ku dhufataan ama stationka waxaa ka socda caawa wa- eh, waqtigan oo kale mar kastaba habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalkii barka waa programka weeye Eh, liibanood soo dhawow waa ku dhawaahay idaacadda Eh, Maxamed xamdiyo ha, liibanow eh, waxaan ku bilaabaynaa waxaa ka bilowday eh, maanta caawa ay tahay in la sameeyo waxa la dhaho tirakoobka ama sensorka eh, dadka australiyaanka ahaa eh, la tirakoobayo ama la tirinhayo Eh, waxaan maqli jiray liibanow berigan yaraa eh, eh, walba waxbay dadku cuqdad bay ka qabi jireen soomaalidu in la tiriyo kow kow Kow, labo, ha laba ha waran- warana tirin bay dhihi jireen saddex. waxaa la dhihi jiray afkaan kala qaado Hee, ilkahaagaan tiriyo Waxay- haddaad saa samaysa adigu waa Haddaad- macnaha waa waxay tahay dagaal socota dagaal wey.
weyaa warkaa show waxaan u malaynayaa maadaama eh, soomaalidu xooli iyo ay leeyihiin xoolahan la tirsadaa mogday Waa sax.
Wa- taasaan malaya cudada uga qaadeenoo waxay leeyihin, annaka ma xoolaan nahay buu leeyahay malaya dadka wadaa Waa waana arrin meesha ku jirta weeye runtii markii loo fiiriyo ma aho hadda xumaan eh, wanaag baa inta badan looga jeedaa oo adeeg iyo waxbaa lagu sameeyaa Mhm.
laakiin se nidaamka jira eh, halkan dee dema- dalalkan dimuqraadiya innagaaba dooranee yaa ku tirsanhaya wey marka si ay adeeg kugu qabtaan si ay kuula xisaabtamaan si yaa lagu tirsanhaya waa sidii tii oo kale wey Ha, ha, ha, Caafimaadkii, exactly, ha.
dadkii, magaciisii.
wixii oo dhan baa ku salaysan Waa.
marka horta way ku jirtaa waxoogu yar marka eh, eh, eh, waxaaba la yaqaanaa liibaan oo jirta oo dhab aha Eh, wadamadan aan joogno eh, waxoogo xorriyadaadina waxoogo me xorriyad badan waa lagaa qaadan laakiinse waxaa lagugu bedelaa adeegyo fara badan Wahagaag.
waad ognahay hadda eh, gaadhiga hadda ma- iskama wadi kartid waa inaad laysan haysato waa inaad eh, meel kastoo guri haddaad ka guurto booliska waa inaad u sheegto booliska haday ku istaajiyaan oo laysankaaga fiiriyaan oo adreyska marka waxaa leeyahay kugu qoran dadkeena cugdad badan way ka qabaan in la tirokoobo oo Haa, tirkoobka wa- waxay u arkaan macnaheedu waxay ku jirtaa baan leeyahay macnaheedu ma aho arrin ah, aan sal lahayn ma aho sal bay leedahay waxayna ku urursanaysaa saan u arka aniga soomaalidu asliyan inay yihiin dad xor ah Waa karti.
oo ayagu xoolo iyo dhaqdo oo gacanta ku haya marka markii la noqdo wayna garanhayaan wayna u sahlanta ruux inuu suuraysto eh, wax la tirsanhayo waa wax la leeyahay oo kale marka arrintu marka waa tira koobka hadda la dhahaa waa sensorka la dhahaa waxaa la sameeya waddankan australia eh, shantii sanaba waxaa la rabaa eh, waxaan rabaa marka dadku inay fahmaan runtii liibanow eh, dadkeennu eh, dadkeenna bes tanamo dadko dhan baa iska markii la dhaho dowladdu waxbay fiirinaysaa waxbay jeegaranaysaa magaca imisaa degan imisaa le waxay dadku u malaynayaan akhbaartan in loo isticmaalay waxyaalo kale Eh, waa iska ognahay dad baa laga yaabaa guri sida guryaha dowladda oo kale inay ay la degan yihiin dad een, meesha aanad- aan ina u sheegin dowladda Eh, in dad kale ay la joogaan adu waxyaalo badan baa jira xagga shaqada xataa ruux baa laga yaabaa inuu intuu shaqeeyo meel eh, cash in hand iyo wax inuu ka shaqeeyo waxyaalo badan oo waxaa jirta iska yar personaal aha oo dadku ayna aad u rabin inay dowladda ogaato Xamdi, waa marka ay u ma- ay u malaynayaan marka inay arrintaasi ay la ogaani oo loo soo raaci oo dhibaato uga daba imaanayso waxaan rabaa inaan dadku marka ogaadaan runtii markii loo hadlo nidaamkan aan joogno waxyaalaha ku fiican yahay waxaa ka mid ahaa waxa uu rabo ee, ee, muhiimka aha iyo waxyaalahan kale way kala qaadahayaan marka dowladdana inteeda badan hay-adaheeda kala bedelan waxaa lagu yaqaanaa inay arrintu gacanta ka baxdo ay arrin weyn tahay haddii ruux ka soo qaado arrin kale raadinhaya hadduu arko ruux meydahoo gurigaaga yaalla dabcan boolisku way u sheegayaan laakiin si boqolkiiba sagaashan hadduu hadda ruuxa raadsanhaya canshuurta iyo waxaa hadduu waxyaala kala arko asagoo adiga ku baarahaya Xamdi, ooma waxaa ugu ooma muhiimsan- sheegahayo oo, hay-adda dowladda qaybaheeda kale ooma gudbinayo sidoo kale ruux wax kale oo guriga iyo ku saabsan ama waxbarashada hadduu arrintaa uu u socdo u baarahayo hadduu arka arrin canshuurta iyo waxaa la xsadan ooma gudbinayo marka waxaan rabaa dadku inay inay fahmaan inay u kas loogu talagalay si ayna raadayn ugu samaynin waxyaalaha kale inay dadku qariyaan oo inay dadku dowladda iyo qaybaha kale la wadaagin yaa u kas ay dowladdu gamcaheeda kala bedelan ayaynan rabin inay faragelin ku samayso ama ay isticmaasho akhbaar ay ka ogaadeen gamcaha kale taa waxaan oga jeedaa arrinta sensorka keli ah waxaa loogu talagalay uun in la tiriyo guud ahaan horta dadka australia jooga weliba khaasatan caawa oo ah kow iyo tobanka bisha augosto 2026 ah in la dhaho intaas oo ruux oo dadka Aus- oo dal- wadankan australia ama ugu hoda dadka ha noqdaan citizen lama kala saarayo ruux kasta oo jooga oo nool ayaa la rabaa in la tiriyo oo la xisaabiyo waxaa kaloo iyadana ku jirta oo dabcan meesha lagu dari waad arkaysaa foomka waxaa ku jirta dadka da'dooda waxaa iyadana de xisaabta lagu darayaa da'du maxay kala yihiin ma kuwa yaryar aha ma kuwa duqay aha ma- xataa caafimaadka ku jira waxaana wax kale ma aho waxaa la xisaabinhayaa in eh, dadka xanuunada badan jira ee soo badanhaya sanadkii hore laba sano toban sano ka hor oo kale shan- eh, labaatan sano ka hor wixii batay iyo wixii yaraaday ku xisaabtan waxoo dhanna wuxuu ku soo urursanayaa qorshaynta dowladda iyo dhaqaalaheedii lacagteeda weyn xamdi oo adag ku wate ee arrinta aan ka rabe in ka hadlo waxay ahayd Mm.
sensarka hadda waxaa muuqdayba Mm.
xagga caafimaadka haye doorkii hore wixii ay arkeen Mm.
wax ka duwan ayaanu aragnadistan bay dhaheen haye waxaa ka mid ah xagga caafimaadka haye marka caafimaadka heerkiisiiba waxay noqonaysaa dowladdu inay heerkaa usoo jiisato ha wax saasa adigu kolleba arrinta maana dhexgelin ha marka wax ugu muhiimsanaaba caafimaadka ayaa ugu weynaaba ha eh, macnaha maxaa tiri sidee buu muxuu ugu weynaa baa tiri maadaama tirikorobkii hore toban shantii sano ka hor Eh, waa wixiiba isu dheelitirayeen haye qaybta ay hayaan hadda waxaa muuqata xagga caafimaadka ha waa da- maadaama corona viruskii iyo wixii laga soo baxay ha ha waxay sheegayeen wax ku saabsan ha marka waa muhiim qofki in la ogaado qof walba ha inay caafimaadkiisa ha iyo inay systemkiisa.
dowladdu ujeeddada horta ugu weyn waxa- wax waxaa weeye fiiri waxaa la dhihi karaa miyayna dowladdu eh, mar kastaba baadhin oynan fiirinin eh, waxyaalo badan oo jira aynanna baadhi karin waa su-aal m- meesha ku jirta oo macquula weeye laakiinse taa waxay kaga bedelan tahay waxaa la rabaa inay shanta sano tobanka sano oo soo socota oo kale in la qorsheeyo si marka loo qorsheeyo waa inay meel la calaamaday sida mataqaanaa oo kale hadda fiiri tartanka haddaan ka soo qaadna oo kale dadku markay tartamahayaan lama dhihi karo un ruux walba meel ka bilow oo iska orod lama dhihi karo waa in meel la isugu keeno waa in xariiqin la sameeyo waa in wakti la sameeyo waa in la dhaha hadeedna kow laba saddex la dhaho si markaa hadan dadkii u garboodaan oo markaa hadan ruuxii ka horreeyey loo kala arko saa darteeda marka waxaa la samaynhayaa hal maalin hal habeen hal saacad markii si loo fiiriyo ayaa waxaa la dhihi wakhtigaas ayaanu qabanaynaa akhbaarta dadka australiyaanka ama austraaliya jooga ay ku sugan yihiin oo dhan marka taasaa looga qiyaas qaaday marka waxaa laleeyahay maalinkaa asaga ahaa tiradii la sameeyey intaasoo ruux baa da-dooda intaas ahayd intaasoo ruux baa haween ahayd intaasoo ruux baa rag ahayd intaasoo ruux baa ilmo ahayd intaasaa deganayd eh, gobol hebel intaasaa deg- yaa joogtay magaalo hebla inka xaafad hebla ilaa waxay arrintan waxaana isticmaala oo runtii ku ku ajisgareeya ama ku ah, qiyaasa adeega eh, saddexda dowladood ee australia ka jirta waa dowladda eh, ugu hooseysa ee is- ee la dhaho councilka dowladda hoose waa dowladda gobolka iyo dowladda dhexe ee federaalka ah saddexduba waxay ku xisaabtamahayaan arinta sensorka ka soo baxay iyo tirakoobkaasi oy ku ogaaneen qolo walba gobolka uu dhihi arrinta hadda fiiri waxaa eh, iyadana muhiima in la ogaado waxaa maamulaysa oo hirgelinaysa dowladda dhexe ee saldhigeedu yahay cambera laakiinse labada dowladooda kale iyaguna way isticmaalhayaan qaybay ka yihiin macnaheedu ma ahun in cambera baseleda ma aho hay-ad a b s la dhaho australian bureau of statistics la dhaho oo eh, sharci australiana uu samaynhayo oo awoodda ay leedahay oy ka mid tahay inay dadka ganaaxi karaan kugu qasbi karaan macnaha inaad arrintan ka jawaabto yaa u xil saaran marka markay informationka soo ururiyaan iyo marka publish garaynayaan barka qaarkood hay-aduhu eh, way ka gataan hay-ada- xataa kambaniyadabaa ka gata laakiinse dowladda qaybaheeda kala bedelan ayagu waxay si free ah bay u- u helhayaan Een, xamdi oo adag ku watay su-aalaha dadkeena aad u dhibsadaan waxaa ka mid a su-aalo qaarkood ayaa jira Haye.
su-aalahaas marka se ha waxaan waxaan eh, rabaa inay dadku ogaadaan oon ka ahayn haddaad tiraahdo kumana jirtaba su-aasha ruux baan dilay oo guriga igu dhex jiri iyo wax noocaasa mooyeene Haye.
inna haba yaraatee arrimaha kaleete ma dhaafahayaan sinaba uma dhaafahayaan eh, qoladan hay-adda tirakoobka loogu talagalay xataa ka soo qaad mitaalan baan ka soo qaaday haddii xaafad ay caddaato in ay eh, u arkaan mitaalan baan ka soo qaaday inay lacag eh, loo arko xaafadaasi dadka degan inay lacagtu ay ay, eh, shaqooyinka ay qabtaan inay shaqooyin badan ay qabanin oo ay lacag aad aad u yar haystaan laakiinse ay soo ribood gareeyaan mid kastaba uu yidhaha dhowr boqol oo kun baa accountiga iigu jirta oo ay soo baxdo waa un la ogaan korka un baa laga ogaan oo dowladdu yes tira ahaan waa la ogaan lahaa. ka soo qaada xaafadda carlton hadaan ka soo qaada waxaa la dhahayaa xaafadda carlton waxaa loo arkahayey dadka meeshaa jooga intooda badan inaynan lacag badan haysanin laakiinse hadday soo baxo tirkoofkii la siiyey dadka intooda badan in lacaga badan haystaan intaan baa la ogaan mooyeene wax dhihi xamdi ama liibaan ama hebla ama hebel baa lacag intaa dhan haysta ama waxaa uu awo- m- ma jirto way completely waxaa loogu talagalay inaynan si aynan raadayn oogu samaynin mustaqbalka iyo dadku runta inay sheegaan iyo waxa jira inay macnaha ayna sheegin waxaa kamid a iyadana caafimaadka ka mid ah waxyaalaha ku jira waxaa ka mid aha ruuxu hadduu waxaan ognahay barafisiga aad buu u xoog badan yahay, aad baa loo qadariya ruuxu eh, xanuun hadduu qabado xanuunkiisu waxa uu yahay eh, dhakhtarkiisii asagay udhaxaysaa taa marka iyadana waa waxyaalaha dadka la weydiin waaye Eh, ma aragtay formka anu xalay baan sameeyey ninkii qoyskayga waxaa ku jirta marka eh, eh, wax xanuun ah ruuxaasi ee, ma qabaa oo lagu yidhi waxaa lay sorry weliba ma qabayana dhihin ma aho waxaad adiga qiyaasayso lagama hadlahayo waxaa laga hadlaya dhakhtar waxaa la- erayga weliba isticmaalayan waxaa weeye dhakhtar ma ku yidhi ruuxan inuu wax xanuuna qabo markaasaa lagu dhihi doonaa xanuunyadii baa kuwa ugu waaweyn baa la liisi garayn markaasa ka dooran marka waxaan rabaa dad hadday jiraan xanuun jiro oo dhakhtar u sheegay oo ama waxeeyey inaynan shaki ka qaadin arrinta in la ogaano ay dad kale u bix- u bixi mayso haddii waxa keli ee laga ogaana waxaa weeye dadka waxaa la dhahay waxa la dhahaa de-identified macnaha waxaa la dhahayaa intaasoo ruux cudur haddaan hadda ka soo qaadno kale wuxuu doonaa ma noqdo intaasoo ruux ama australia oo dhan ama victoria ama melbourne ama haddaan ka soo qaadno carlton ama ka- xaafadan haddaan joogno fitzroy yaa cudurkaa qabta unbay uu sheegi mooyeene ma dhahayaan hebel iyo heble iyo m- m- mal inahaba yaraatee lama samaynayo marka inay arrintu dadka ay ogaadaan oo aynan ka cabsanin waa arrin aada muhiima weyn xamdi adag ku watee marka foomanka dad baana haysan dad baa arrimahan macnaha dhegta unbay kala socdaane qaabkii u xarayn lahaayeen iyo hoolaha waa arrin waa arrin muhiima weeye libaanow waxaa isbedelay sanadkan weliba eh, markii koowaad ay tahay eh, sensorkan ama w- tirakoobkan waa markii koowaad oo online lagu samaynayo berigii hore weligeed wuxuu ahaan jiray form buu ahaan jiray waxaan u malaynaya tii u da- u dambeyso shan sano ka hor ahayd ayaa waxaa ku jirtay option aha inaad online ku samayn karto laakiinse completely in la joojiyeyba in la qaybiyo foomam oo berigi hore ay ahayd operation weyn bay ahaan jirtay waxaa was- bahashan eh, australia post lacag badan baa kasoo geli jirtay sababtoo ahaa dhowr isbuuc ka hor ayaa intii dokumentiyadoo dhan la print gareeyo oo aad u fara badan weliba inta dadku ay yihiin australiyaanku iyo weliba laba jibaarkeed lagu daray le barbaa dhumi barbaa wax si noqona mogtay yaa marka meelaha boostada ah lasii geyn jiray markaasaa caawa oo kale isbuuca hadda s- aan soo ku jirno si caawa uu ruux kasta uu caawa kale u haysto gurigii ay uu guri kasta ay u gaadho yaa markaa deedna boostada u kala qaybin jirtay markaasaa haddana waxaa la bilaabi jiray berri oo kale iyo wixii ka dambeeya iyo waxaa la bilaabi jiray marka in la uruuriyo ee, ruuxii kasoo qadaha inay boos- bashada intay geliyaan ay boostada ku ridaan dib u celiyaan wixii ka dambeeya haddana in la ruuxii aan soo noqonin sababtoo mid kasta form kastaba number buu leeyahay marka waa la iskaan garayn hadduusan numberkii soo noqonin marka waxaa leeyahay num- formka lama soo celin qolada ma inaan soo buuxino ma inaan ka soo noqonin markaasaa guriga la imaan jiray waa la garaaci jiray waraaqihii away fa- lagu- yaa lagu dhihi jiray hadda marka waa kii koowaad ee optionka koowaad ama doorka koowaad uu yahay inaad ku buuxiso formka online ooma baahnid formkii waraaqda ahayd Wadu- haddaad rabto waad codsan kartaa laakiinse looma diraayo dadka haddaba dadka waxaa u timid eh, maanta wixii ka horreeyey ilaa isbuucan dhexdiisii waxaa u timid ugu dambayn ruux kasta waraaq baa u timid dhahaysa waa ka socotaa sensorka waxaa foomka asaga marka ku jira eh, eh, eh, eh, number khaas aha iyo password ku meel gaara haddaba arrinta muhiimka waxay tahay ruuxu waraaqda hadduu helo wuxuu gelahayaa eh, census dot eh, eh, maxaa la yidhi- eh, eh, sa- eh, eh, eh, dot gov dot au waxaa weeye eh, waxaan soo gelinaynaa dadka ku jira eh, liibaanow adiga whatsappkaaga iyo group ani igu jiraba waxay soo galahayaan waan u soo diraynaa www sensor o u ha census ha Eh, eh, waxaa weeye census waa s e n s u s marka eh, eh, marka dot gov dot a u marka inta kale waad- marka way- waa tilmaam baad heli wax kuu waxaynhaya aad kuu lacala waxaynaya.
pin numberkaas qofkaad u haysan ha wax waan warqad waan usoo haysan.
socdaa waan usoo socdaa waan usoo socdaa marka markay taas aad aad gasho ee, waxaad ee, akhbaar badan baad ka heli oo warar badan iyo telefoon xataa hadaad rabto inaad wacdo oo foomkii lagu soo diray aad ka helayso haddii aad ee, waxaad raadin marka had- markaad webskaa gasho waxaad he- arkaysaa bage dhahahaya waxaan la soo wadeegayaa saan sheegay dadka whatsappka ee, ku jira ee, waa- waan usoo diraynaa haddii aynan helin ee, way- aynan helin dadka ayna ku jirin wayna weydiin karaan Ee, ma m- telefoonkayga hadda halkan kama sheegi karo laakiin hadday weydiiyaan ama liibaan ama xamdi communitygeena khaasatan reer melbourne way way ka helayaan marka markaad aad aad gasho isu waxaan rabaa inaan dadka hadda u diraan rabaa So, xamdi oo mid kalena waxaan rabay inaan ku weydiiyey maanta koo iyo tobanka bishii waay dadka Ha, qaarkood ii- waxay isu horta isleeyihiin- horta tanan dhameeye iisug tanan dhameeye iisug markaan tanan dhameeyo Aye.
yaan markaa tan kalena u gudbaynaa aan u diro horta dadka ee, meesha ay ka gelhayaan marka markaad meeshaa gasho baj waxaa kuu soo baxaysa dhahahaya start the census yaad marka yaad ka, yaad ka heli meesha oo hadda dadkaan usoo dirnay markaad start the census ama bilow eh, tirakoobka markaad ku dhufato laba option buu ku siin midka koowaad waxaa weeye in aad start your census macnaheed waxaa weeye nambarkii iyo basswordkaagii kumeelgaarkaa waad haysataa waraaqdii ma aadan tuurin ama ama kaama aynan dhumin dad badan baa ama ka dhuntay amaba iska tuuroo qashin mooday oon waraaqdii haynin kuwa iyaguse haysta waraaqdii halkaasay ka bilaabayaan marka nambarka ku qoran waraaqda iyo markaad start the census optionka koowaad ku dhufato yaad nambarka gelin bassword temporary eh baa hoosteeda marka ku hoos yaalay waraaqdii laguu soo diray basswordkaasaad gelin marka aad geliso ogow ma aho midka aad u isticmaali doonto ee sii soconhaya inaad eh, foomka aad buuxiso keli ah wuxuu kuu suurtagelinaya marka inaad bassword cusub doolato maadaama arrintu arrin xasaasiya tahay oo akhbaartaada iyo dadka iyo familiga waxa uu yahay adaa lagaa raba marka inaad bassword cusub samaysato markaasuu ku dhihi deed markuu iswaafaqaan eh, nambarkii aad meesha gelisay iyo basswordkii kumeelgaarka markay iswaafaqaan ayuu wuxuu ku dhihi deedna bassword cusub samayso baabsor cusub marka oo toban xarfood inuu eh, ka kooban yahay abacase iyo lowercase waxaan ayna ku jiraan weye markaad samaysato markaasaa deedna yubogi kuu bilaabanaya ood markaa bilaabi inaad su-aalihii ka jawaabto su-aasha u horeysan waxaan u maleyn inay tahay gurigan imise ruux ayaa degan si rasmi ah u joogta ka hadduu aadan haysanin oo waraaqdii aadan gacanta ku haynin waxaa doorani midka ku xiga oo dhahaya get i census number waa waa very important inaad middaa xusato get i census number macnaha waxaa weeye nambarkii sensorka inaad hesho kaa marka saad u hesho waa aad buu u sahlan yahay runtii aad iyo aad bay u sahleen Wa- laba waxun baa lagaa rabaa telefoon mobile aha iyo adresskaaga markaad eh, ku dhufato iyo wuxuu ku dhihi eh, eh, eh, eh, mataqaanaa Eh, ha horta magacaagaad cafwan gelin magaca ruuxa eh, isaga ah in- in wari buu noqon karaa magacaad gelin markaasaa deedna mobile numberkaaga gelin iyo adareyska geli baad dhihi markaasaa deedna wix alla wixii waraaqdii markii hore lagu soo diray ku qornaa oo number iyo basswordkii ku meelgaarka ahaa ayaa fariin ahaan telefoonkaaga lagugu soo diri markaasaa deedna bilaabi ood meesha hore dib ugu noqon ood leedahay eh, start the census numberka laguu soo diray baad gelin baaswoorka kumeelgaarka baad gelin markaasaad baaswoor cusub samaysan markaasaad dibna halka aad ka bilaabaysa runti ka buuxinaysaa Mm, hagaag.
Ah.
also macnaha maanta koo iyo tobanka bisha waaye dadka qaarkood waxay isleeyihiin maanta haddii la dhaafo dee waqtigii sensorka waa ku dhaafay marka maya dad baa maya aaminsan.
eh, arrintan waxaa loo baahan yahay inaan fahanno eh, waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in la tiriyo dadka australiyaanka ah ama austraaliya joogay caawa haddaad hubto oo aad og tahay inuusan aad ku qanacsan tahay inuusan wax iska bedelayna xaaladda gurigaaga caawa oo kale isbuuc ka hor baad sii samayn kartay sidoo kale ayadana adoo ku xisaabtamaya ogow caawa kow iyo tobanka bisha sideedaad weeye isbuuc kadib xataa waad buuxin kartaa laakiinse laguma weydiinhayo eh, labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka iyo shaniyo tobanka iyo hadday gaadhi dhexda bisha dhammaadkeeda xaaladdu guriga ku sugnaa laguma weydiinayo waxaa lagu weydiinayaa Kow iyo tobanka.
caawa Caawa.
kow iyo tobanka wuxuu ku sig- wuxuu ku sugnaa ayaa lagu weydiinaya marka mar kasta oo had- a- am- aad buuxiso muhiimadda ugu weyn ee dowladda idu rabto waa kaas weeye aniga waxaan aaminsanahay ma aho sidii doorashada oo kale ma aho oo hal maalin un la doorto oo haddaadan doorashadii maalinka aadan ka qayb qaadanin lagu dhahayo waa- dee maada wax dooran waa runa dee maada wax dooran tanse akhbaartaadii waad gudbin kartaa weliba khaasatan wixii caawa xa- reerku uu ku sugnaa xataa isbuuc kadib marka mar haddaad diyaar u tahay ood wixii samaynayso taa unbay dowladdu rabtaa maxaan aaminsanahay marka lagu ganaaxi waxaa weeye markii kasoo qaad isbuuc mise laba isbuuc oo kale la dhaafo oo haddana weliba ay u badan tahay in lagula soo xidhiidho guriga laga yaabaa intay way arkahayaan guryaha aan soo celinin inay la yimaadaan bay u badan tahay ama inay telefoon la soo diro ama lagu- si un lagula soo xidhiidho marka markii lagaa xaal waayo oo la arko inaadan u jeedin markaasay u diyaar garoobayaan u dhaqaaqayaan dhinaca ganaaxa ee- ee lama dhahayo sida doorashadii oo kaleeto ma aho caawa ruuxii aan samaynin waa la ganaaxaya ma aho laakiinse aa- aakhriyan waa lagu ganaaxi ee la soco haddaadan arrintaa samaynin ooda hirgelinin maxaa la gudboon marka dadka qaarkood foomanka waa ku adag yihiin inay buuxiyaan qaarkood waxa waaye systemka oo onlinekana waa uu ku adag yahay sax marka qaabkee marka wax u raadin karaan niyahow eh, horta eh, carlton eh, meeshan five tenka aha dadka waan kaga caawinaynaa hadday dadku rabaan inay yimaadaan way imaan karaan sida kale ugu sahlan waxaa weeye meel kasta oo ay community center oo kale ka jiro waad tegi kartaa ama haddii kale ruux waad oola tegi kartaa ruux kasta oo kugu dhaaf dhallinyaradoo kale way- oo mas- way ku- kuma adko waad oola tegi kartaa marka ruux computer garanhaya eh, luuqadana yaro garanhaya wuu kaa caawin karaa ruux kasta ayaa kaa caawin karaa marka eh, waa inaad eh, waqti ku yara bixiso inaad dad dad adiga caawiya xataa sensorka naftigiisu number bay leeyihiin eh, xagga ca- buuxinta ma aaminsani inay kaa caawinhayaan inay tahay dadka waa la xunay duqayda iyo dadka xanuunsan iyo waa laga yaabaa inay ka caawiyaan laakiinse se waxay kuu samayn karaan hadday u baahan yihiin form beber ah haddaad tirahdo online waa dhibahayaan waxaan u baahanahay beber way kuu soo dirahayaan haddii kale oo adu wixii akhbaar ahoo aad u baahan tahay way ku way ku way ku way kaa caawinayaan oo nambar baa ku yaala meesha ood kaa waxayn kartaa marka waxaan uga jee usoo duubka isku duub waxaa weeye waxaa loo baahan yahay dadku inay dadaalaan hadduu waxan ruuxani ku dadaalo oo isku dayo inuu eh, caawin hadduu samayn karin uu helo wuu heli karaa Eh, melihi eh, ma- suurtagal ma aho oo dad bay ku yar adkaan kartaa xiriirka ay dad laleeyihiin iyo waxyaalo badan oo iska jira laakiin dadka intiisa badan waxaan leeyahay hadday dadaalaan inay helahayaan inay samayn karaa hadday raadaan xamdiyo dad sameeyaan.
badan waxaa jira soomaali ah marka guryahay degan yihiin waa guryahooda ma aha Mm.
waa guryo oo badanaa dadka homeless weeye Ah.
dad qaar baa guryahooda guri raadinaya Ah.
guryo u xaraysan yihiin.
guri u xaraysan yahay oo dad, eh, ku- meelo meel kala kala degan joog- yahay.
Ah, ah, marka dadka qaarkood waxay ka walwalsan yihiin anigu dee gurigeyga qoran oo kale oo kale ah.
marka dadkaas maxaa la gudboon oo guri haysan oo waa tii hadda aytaan ka hadlayni waxaa muhiim aha runtii kuma celcelin karo ma adkayn karo ama kana emphasis enough in aynan dowladdu raadinaynin yaa meeshan degan iyo yaa ku qoran iyo yaa waxaa shaqadooda ma aho keli ah waxay raadinayaan un tiraada koob wey marka guri alla guriga aad joogto habeenkaa asaga aha ama ay ahayd in aad joogto unbaa loo baahan yahay in lagu qoro weliba waxaa muhiima in la fahmo guriga waxaa foomka waxaa lagu dhihi gurigan yaa si rasmi ah in more financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
mise ruux baa joogta markaas haddana waxaa la dhihi yaa marti ah oo habeenkaa joog weliba xataa iyaga ma interest garanayaan inuu dhowr usbuuc inaad dhowr eh, maalmood inaad joogto iyo inaad dhowr maalmood sii joogi doonto ma xiisaynayaan kale waxay xiisaynayaanun habeenkaa asaga ah dadkii ama joogay ama aad u malaynayso inay joogayaan marka inta amad sheegi xataa ruuxa naftigiisu meesha rasmiga uu u joogo ogoo foomkii waa tegey kuwaa naftigiisu waxaa loo bay wixina asagaa aakhirkii iskeeni waxaa loogu talagalay ka soo qaad hadda ruux baa adiga eh, ehelkaaga ka tirsan ruuxii wuu safray oo xaafad kaluu iyuu qar- ruux qaraabadu booqdo habeenkaa uu la seexday adiga marka waxaad leedahay annaga gurigan eh, caadiyan markay tahay haddaa shan ahaydeen shan baan ku deganna aan ku joognaa laakiinse caawa eh, hebel nalama joogin oo meel kaluu jiray oo oo afar unbaan ku joognaa that means macnaha gurigii uu joogay ayagana waa inay dhahaan gurigan eh, sida caadiga tahay eh, afar baan ku degannahay laakiinse ruux marti aha ayaa nala joogay caawa marka markii la fiiriyo aakhirkii wuu iskeeni sheekadii Eh, eh, midda- waxyaalo kale oon inagu hadda ina saa usoo garin oo dadka xidhiidhka ka dhexeeya iyo say dadku u socdaan iyo inta maqan iyo waxyaalo xataa tiro kaloo aad u fara badan oo macno weyn u samaynaysaa kasoo bixi meesha oo imise ruux baa gurigoodii ka maqnayd imise ruux baa joogtay eh, eh, mar- masalan waxaa laga yaabaa inay arkaan in la dhaho eh, xaafad soo ribood garayso ama gobol uu soo ribood garay intaas oo kun oo ruux oo eh, meesha deganin inay joogaan Eh, ku kalena inay dhahaan wax badanba nagama maqno marka faa- arrimo kale u keenaysaa oo laleeyahay maxay ku kala bedelin xaafadahan xaafadaha eh, dad ba dad aad u badan baa ka maqan ama xaaf- dad badan baa ku soo kordhay marka waxaasoo dhan macnay u samaynaysaa marka muhiimaddu waxaa weeye aniga aan rabo dadkan ku exeeyo runta un inaad sheegto waxbay yaan la dhiman ogahay dadku waxay isku dayayaan inay wax isku aadiyaan waxbay qaribay dhihi oo waxba isku yar aadin oo ra- dhibaato kuu keeni mayso ee dhibka na- ee nidaamkan ee, inoo fiican ee adeega samaynhaya ee doonahaya inuu in- in- si waxa inoo haboon inuu sameeyo ha la caawiyo kuna caawin waxa runta tahay waxba dhiba kaa soo gaari maayo siday taan u sheeg haddaad gurigan ay toban ruux haddii laba ruux baseeta ay ku qoran yihiin asaa toban ay seexdaan waxaa tirahdaa xalayto tobankaa ruux baa seexatay wax kaa daba imaan oo afwan oo ku dhaahaya eh, tobankana maxay yihiin ma hagaag.
jirto inna haba yaraatee ma jirto waxaan rabaa on kala ribiyada liibaan oo aad muhiim ah inaan ku daro iyadana Sax.
dabcan markii dadka la tirinayo waxaa ku jirta saan sheegay dadka eh, yaryar dadka waaweyn dadka shaqada ka fadhiistay kuwa aan ka fadhiisanin dadka eh, waxbarta intaasoo dhan baa iyagana la tirinhaya haweenka iyo ragga waxaasoo dhan baa la tirinhaya waxaa kaloo iyadana la tirinhayaa dadku qoomiyadahooda iyo waxaa iyadana ku jirta diinta arrinta diintaan rabaa marka liibano in yar inaan ka dhaho Eh, horta diinku waa optional waana muhiim dadku inay fahmaan waxaan rabaa dadku inay aada u dhegaystaan wax haddii sidiisuba l- darajo gaara la geliyo macnaa ku jira macno la-aanun ma inuu ruux iska yidhi uun tus- intuu iska soo toosay uu yidhi uun waxaan rabaa inaan kan saa ka dhigo lagama dhigin option hadda eh, ka soo qaado kale gurigaad degan tahay iyo waxbarashada iyo shaqada iyo lagama dhigin optiona waa inaad sheegto inaad shaqaynaysa inaad shaqaynaynin waa arrin muhiima weeye oo wax dhan baa ku saxaysa laakiinse diinka waxaa laga dhigay option inaad ka jawaabto haddaad rabto waad ka jawaabi kartaa haddaad rabtona kama jawaabi kartid ujeeddadu marka maxay tahay ugu weyn ee looga jawaabayna waxaa weeye in aan laga dhigin haddaad diin haddaad diinkaa eh, di- eh, diinka aad aaminsan tahay masalan kuwa laga badan yahay oo kale hadda muslimiinta badan waa lanaga badan yahay inaan laga dhigin qoladan eh, laga badan yahay in aynan loo qadarinaynin sida kuwa kale oon la dhahaynin "Ah, la kala tirinayn "Ah, intaasna waa muslim intaana waa christian intaana waa in la dhahaynin marka waxaa la rabaa dadka laga badan yahay in qalbigooda la geliyo arrintan diinku muhiimad ma oho diinkaaga aday khaas kuu tahay aday ku waxaysan tahay saas baa marka waxaa looga dhigay optional arrinta marka hadda aan u sheegay liibaan waxay tahay waxaan masaajidda hadda masaajid baan ku tukaday jumcadii u dambeysay horaan horena waan xusuustaa la dhihi jiray meel baa imaamada liibaan oo looga soo sheegaa oo lagu dhahaa dad baa waxay ku dhahaan imaamada sansarkii baa soo socda waa muhiim in dadka muslimiinta ahaa ay sheegaan eh, diinkooda si aanu eh, inta aanu nahay u caddaato oo aanan u ya sheeka noocaasa lagu hexeyaa arrintaa anugu ma taageersanin liibano waana sheegi sababtaan u taageersanayn ka soo qaad hadda waxaa la dhahaa qiyaas ahaan laga yaaba in in yar inay ka badan tahay ama waxoogoo ka yar badan tahay ama in yar ka yar tahay boqolkiiba afar muslimiintu inay yihiin australia ka soo qaad laba jibaar ka badan baan noqonay tiradan hadda la sameynaya markay soo baxdo waxaan noqonay laba jibaar sideed ama toban boqolkiiba toban baan noqonay maxay isbedel oo inoo samayn miyaad u malaynaysaa in ay dowladdu isla markaaba intay fadhiisato ay dhahdo "Hola, muslimiintii waa ay soo bateene waa inaan intaasoo iskuul u dhisno waa inaan intaa shaqooyinka intaa kaga darno waa in aan wasiir loo sameeyo wa- waa maya lama dhahayo sababtoo tiradeennu weli aad bay u yartahay boqolkiiba toban boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba labaatan xataa weli waa yaryahay laakiinse mid way dhalin shaki la'aana dad badan oo cuqdad ka qaba muslimiinta muslimiintu waa dad fara badan weeye adduunka xaggiisa kale kuma yerin yaa waxay dhahayaan oo haddaba bilaabay ah muslimiintu meesha way kusoo badanaysaa muslimiintu way dhal- dhal badan yihiin muslimiintu waa kan muslimiintu dalkay qabsanayaan dhahaya baa waxay bilaabayaan "Ah, muslimiintu way qabsanayaan markaasaa lagugu bilaabay in si gaara lagu fiiriyo oo aadan garan karin xataa waxyaalo khidada hoosta in laga sameeyo oo ano hadda aanan garan karin marka wax aan wax faa'iide aha oo uu kuu keeni oo toosa uusan jirin laakiinse kuu keeni in gaar lagu fiiriyo oo dadka qaarkood ay kuu diyaar garoobaan oo ay dhahaan dadkan dalka ay qabsanayaan waxa aad waqtiga iskaga dili muxuu yahay miyaynan dhab ahaan haddii loo hadlo daacadaan haddaan u hadlo miyaynan ka fiicnayn inaannu taa iska saarno waqti badan inaan iska saarin sidaan dalka noola qabsan lahayn sidaan dad nool u noqon lahayn saan wax u baran lahayn saan shaqooyin fiican u heli lahayn saan innaga isu waxay inaan xoogga saarno oo nambarkeennana inan waxbaba xoog ka saarin haddaan hadda labaatan sano kadib aan uun- ta- aan aragnuun inagoo boqolkiiba afartana ama boqolkiiba konton ah taasaa ka muhiimsan haddaan hadda tiradeennu ay noqon lahayd boqolkiiba konton aan ku dhownahay ma diideen in la dhaho aan istirino aan is sheegno si aan u dhahno leeg tiradana way badan tahay kala badho badh baan dhalkan ku dhownahay waxaan u baahannahay in mataqaanaa em, eh, na lagu daro siyaasadda waxaan u baahannahay kan innaga isu sheegno yes laakiinse markay tirada aad u yar tahay in aad isbombooniso oo tiraahdo "Ah, sheegno aan sheeg- ah, waan badanayna fiiriya waan badanayna fiiriya keliya waxaan kuu keenaysaa uun inay taarga lagaa dhigo oo lagu fiiriyo oo lagugu waxeeyo laska marka waxaan saa darteed anu arrintaa baan ka soo horjeedaa hadday dadku samaynayaan ha sameeyaan macnaheedu ma oho haddaadan sheegin inaadan muslin ahayn ama diinnimadaada inay wax ka sheegin ama waxba inaan ka sheegaynin laakiin san waxaan aaminsanahay maadaama weliba tiradeenu aad u yar tahay wax faa'iide aha dhibka ay keeni baa ka badan faa'iidada ay keeni laakiinse mid baan dadka ku boorinaya oo muhiim ayada ah Sax.
waa midda qoomiyadda in eh, eh, dadka aad tahay Eh, hadda xaafad baan joognaa hadda xaafadahan aan joogno oo kaleete kasoo qaada north melbourne carlton fitzroy haddii ay soo caddaato tiradeena weli victoria markii loo fiiriyo iyo melbourne aad bay u yar tahay laakiin haddii xaafadaha asaga ay soo baxdo inay tiradeenu aan ka nahay boqolkiiba shan boqolkiiba toban xataa ka nahay way u badan taha isagoon dhib inoo keenin oo la dhihin "Ah, qoladan meesha way kusoo badan yihiin iyagoon la dhihin sababtoo badnidan aan kaaltan iyo intan kusoo badannay waxba ka qaban mayso victoria iyo australia tona in marka si laynoo fiiriyo oo la dhaho war dadkan aanu la macaamilno war dadkan waxyaalaha ha- eh, meelaha adeega dowladda ha ka muuqdaan xataa siyaasiyiintu inayna soo raadsadaan dhaha war dadkan way yar badan yihiin oo cod aan ka raadsado inay dhahaan waa waa aad iyo aad bay u badan tahay saa daraaddeed laba su-aalood ayaa ah labada su-aaleed ee innaga haddaan weliba khaasatan soomaalida haddaan nahay sheegaysa inaanu soomaali nahay waan ognahay soomaali haddaanu nahay qowmiyad ahaan dad ahaan haddaanu nahay kasoo qaad ruux hadda soomaali ah baa laga yaabaa inuu ka yimid u qoran tahay waraaqaha uu haysto iyo meeshuu ka yimid inay dhahdo etoobiya Sax.
ku kaleetaa waxaa u qoran tahay inuu ka yimid kenya ku kalaa waxaa u qoran inuu ka yimid jabuuti ku kalaa waxaa ka yimid soomaaliya hataa soomaaliyad baan ognahay hataa kuwa ka- magacyo kale inay jiraan waxaasoo dhan markii la dhaho ha la kala qaybqaybiyo ha la kala sheeg sheego waxay u ekaanaysaa ma garan dad eh, shan ama lix waaba shantii soomaaliya oo kalaba de shantii soomaaliya oo isgarab diraysa Waa gartay.
oo- oo oo de mid walbaba gaar ah oo shaqana isku lahayn bay u ekaan Waa haya.
marka midda inoo isu keeni karta maxay tahay een, ee runta ka sheegi karta waa laba weeye laba su-aalood baa ugu muhiimsan mid waxaa lagu weydiinaya ancestoryska ama qowmiyadaada ama abtirkaaga marka inaad dadku ku qoraan oy dhahaan weliba ilaa afar baad ku qori kartaa ee, ee, aad tidhahdo soomaali anugu ahaan waxaan ku qoray soomaali ancestoryga waxaan ka dhigay soomaali iyo afrikaan afrikaanna waa ancestry oo dad afrikaana baanu nahay oo meesha aan kasoo jeedno afrikaan yahay oo carab ma sheegan carab may ma nihin no, no, Ah, saas naga daaniyo okay.
carab waxas ma jiro carab saas waxba kama jiro Eh, eh, eh, afrikaan Haye.
iyo soomaali Waa hagaag.
marka labadaa markaad geliso weliba khaasatan marka soomaali marka aad geliso Haye.
then waxay cadaynaysaa inaad tahay ruux soomaali ama soomaali wax u galo midda kale iyadana ku jirtana waxaa ka mid a luuqadda guriga lagaga hadlo iyadana waa la weydiinaya waxaa lagu dhihi luuqadda guriga lagaga hadlo inta badan maxay tahay haddaad ku qorto soomaali haddaad ka soo qaad tii lagu yidhi xageed ku dhalatay ama waalidka xagee ku dhasheen ood xaggan tidhi eh, waxay ku dhasheen kenya ama aad tidhi waxay ku dhasheen jabuuti ama waxay ku dhasheen eh, etoobiya oo markaa aan la kala garan karin oo la dhahayo "Oh, waa dalkaasoo laga yaabo inay qowmiyadaha kaleete afrikaanka kaleete ay yihiin then markii lagu dhaho ancestorkaagu muxuu yahay oo tirahdo soomaali then way cadaynaysaa inaad soomaali wax kuu galo ama markii lagu dhaho luuqadda guriga lagaga hadla muxuu yahay oo tirahdo soomaali then way cadaynaysaa inuu soomaali meesha kugu soo galo marka statistikaas markii hadhow la raadinhayo way soo saari marka labadaas in xoogga la saaro ancestoryska iyo luuqadda soomaaliga in la sheego xataa ciyaalka anu xataa waan ku qoray ciyaalka yaryarka oo soomaaligoodu aad iyo aad isaga liito waxaan ku qoray luuqadda labaad inay tahay soomaali sababtoo waxbay kaga hadlaan yaynaba si fiican ba ugu hadlin oon aad loo fahmin. ka afartirjir afarjir afarjirka xataa Hay.
waxaan ugu qoray inay inay soomaali Soomaali tahay.
inay soomaali ku hadasho luuqadda labaad ay ku hadasho Ay inuu Soomaali.
inuu soomaali yahay Waa hagaag.
Eh, middan diinta weyba tan foomka runtii waxayba ka dhigtay berigii hore ee f- ee fisicaalka ahaa Eh, weeyara waaba iska dhaafi kartay hadda wuu ka hortaagan yahay inaad haddaad negasti dhahdo wuu ka socon runtii oo ku- kaaga dhigi maayo shardi taas waa ayuu optional u yahay wuuna ku qorantay inuu optional yahay laakiinse haddaad rabto waa iska dhaafi kartaa haddaad ku qortana aniga wax dhiba oma arki laakiinse se waxaan uga diidanahay inay dadku eh, dareenkan ah ha la sameeya ha la sameeya ha la sameeya inaan badanayna ha layna arko taa anu waan ka soo horjeedaa wax faa'iido oo ku jirta ma jirto haddii la tira la isu fiiriyana waa laynaga badan yahay dadkan hadda eh, kirishtaanka inaga badan haddii marka inay inay maqooniyaan diyaar miyaan unahay oy dhahaan dadka meeshan ku badan ee aqlabiyadda ah amarkooda waa inuu socdo inta kaleete een, eh, laga badan yahay faylka da- xagga dambe ha ka soo galaan ma rabno soomo waa inaga marka aan badnida islaamka haddana aan ola kordhabaynaa marka oon ugu ordaynaa haddaanan rabin in inaga loo isticmaala marka xamdiyo waxaa jira mikrofoonka lala dhex qaaday dadkii oo la weydiinayay sensorka markaas australia dad balba waxaa la weydiinaya maxaa meesha ka maqan foomkaas aad jeclayn lahayd in Haye.
aad lagu soo biiriyo oo kale haye haye Eh, dad badan waa waxay yidhaahdeen dee xoolo badan baan dhaqanaa ari may waxaan leeyahay muxuu ahaa mukulaal iyo beytska waxyaabahay dhan eeyada Beedka, haa.
iyo iyo iyo muxuu ahaa aad bay u beedka jecel haa haye beedka haye marka waxay leeyihin waxaa meesha ka maqan Eh.
in la tiro koobo Eh.
dadka xoolaha macnaha beytka leh beedka ama- beedka macnaha waxaa weeye xoolo ma aha dee laakiin Waxaa waxaa la- weeye waxa guriga lagu haysto maxaa horta soomaali maba an male wax ku haboon maba jiraan malaya waxaa la yidhaahdaa talow eh, adigu kule xawayaanka guriga miyaa xawayaanka guriga guri joogta miya waxay u jeclihin sida caruurtooda oo kale haa haa waa haa, la haa sheekaystaan waa macnaha waa adigu gurigu ku tirsan yahay haa marka waxay leeyihin qofkii guriga ka dhex tirsanaa haa dad badan ba marka saa yidhi waxa waxay in- leeyihin telekoobka in lagu ha, soo in lagu daro haa bay ahayd haye marka hadda soomaali maxaa dhihi lahayd Hoo- d- foomka He.
maxaa ka maqan as dhihi lahayd soomaali ahaan haddii uu dhihi lahayd ha mafhuumka.
wallaahi niyo arrintaasi aad ogama sii fikirin waa run aad iyo aad u fiican weeye dad dhegaystayaasha baanu arrintaa u- u dhigaynaa Waa hagaag.
hadday doonaan wayna soo wici karaan way si ay way noo soo gudbin karaan waa arrin runtii aad u fiican weeye maxaa aad u malaynaysaa inay ka maqan tahay oo lagu soo dari lahaa waa arrin wallaahi aad u muhiimsan weye dad dad moti wallaahi niyo adi maxaad dhinay liibaanow adaa haddii kugu soo celinaya maxaad u malayn lahaa in lagu daro oo- anigu- oo soomaalida ku khuse- oo khuseeya anigu kaloo ilan walma jira He.
kulaalna ma haysto ayna ilama joogo maya taa maba xataa wax kale wa noqon karaaba wax kale oo ilan mujtamac kasta liibaan oo wax jira weye mujtamac kasta waxbaa yuu khaas leeyahay marka ha, dad baa laga yaaba inay dheh lahaayeen qabiilada ilagu
waa soo wada laakiin taas dib baan u dhigay waxaan siiratay
laakiinse liibanow ad- arrinta qabiilka hadda abaan ka wahaynaba Ay.
niyow arrinta anu waxaan aaminsan ninka aaminsan baan ahay qabiilka inaan ku xadgudubno arrinta ah sababtoo ah liibanow Ay.
qabiil kaa hadhi mahayo sababtoo hadda innaga Aus- australia ma nihin Hay.
soo ree australia ma nihin ee australia qabiil ma aho
australia may waa waa waa waa qaarad dhan weeye waxay intu dan noqoto oo hadda way qaaradayn ahaan lahayn ka hor new zealand New ama indonesia Haye.
ma aho qabiil waa okay macnaha waxay ku soo urursanaysaa wixii un qabiil ama qabiil ha- ku- ama ku magacow qabiil ama ha ku aqab- ku aab- ku magacaabin dadka isku meel ka soo jeeda ma isqaraabsanayaan mise isma qaraabsanayaan Ma is- maanta haddaad tidhaahdo australiyaan baan ahay Aha, asaa aad adduunka geedkiisa kala tagto sax.
ood australiyaan kala aragto kaba soo qaad inay yihiinba dadka cadaanka yurubiyaanka Kri- eenan wax xiriir kale inaga dhexaynin haddaad liibaanow qaraabsan weydo ood dhihi weydo "Ah, ma australiyaan baa tihin ah, waa-" dhihido- ood- ood xiriir la samayn weydo ood qaraabsan weydo waxbaa si kaa ah waa lagula yaabi waana in lagula yaabo sababtoo qabiilkaagii oo dhan quman qabiilkaagii aad waddanka wada joogteen yaad adduunka geesiisa kale isku aragteen mana aadan qaraabsanin what the hell is going on Ma taas waxa weeye hataa markii aad tagto maxnaha waddankii Hee.
dadka waxaa la yidhi qurbaha ka wada way yimaadeen.
isqaraabsanayn sooma way israadsadaan dadkii deegaanka ahaana Ha.
waxaa leeyahay dadkan isma fahmayno Ha.
annaga laakiin waxaaban fiiri taa soomaalida hababa sii aadinba Haye.
waxaad ka soo qaada oo kale soomaaliyaa tagtay Haye.
adoo meesha iska joogo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo saaxiibada iskaga dhex jira Ah.
baad ruux cadaana baad aragtay Haye.
ruuxii baad salaantay markaas wuxuu ku yidhi australiyan australiyan ka imid Wow.
meelba maa ka imid buu ku yidhi ma maxaad caqligaaga saliimka hadda u sheegay inaad un kula noqdo un ruux cadaan oo iska socda oo iska no way waa ruux aad isku qolo tihiin isku meel tihiin isku meel katiba isqaraabsanaysaan waa inaad ruuxaa qaraabsato waa inaad soo dhoweyso waa inaad martigeliso waa inaad martigeliso oo tirado ha ma melbourne baad ka timid ma australiyaad ka timid Haye.
ma victoriaad ka timid Sax.
ma melbourne baad ka timid xafadeed weliba kasii deganayd oo haddaad hesho waxaan kusii daray in yaroo kale hadduu noqdo mid futskarey degan aha asaa aad aragto mid kaaltan degan aad aragto waa inaad ka kaaltana ka qaraabsato waa xaqiiqdu saas weeye Waar annagu kaaltumarsadan nahay Ha, exactly markaad waa inaad tidhaahdo eh, intaad kii kaaltan ahaa isu sii dhawaataan aadeen hadhow kii eh, k- eh, futskarey ahaa aad ku tirahdaa ware annagii ree kaaltana baa meel ku qadaynayne we inviting you waan ku martiqaadayna kaale aad tidhaahdo oo ka muuqato liibaan ow hadda ciyaar ciyaar baad u ekaysa laakiin waa xaqiiqada weeye marka dadku waxaan u baahnay inay fahmaan ood ogaato haddaad tidhaahdo ama qabiil ku magacow ama wax kale ku magacowe dadka wax idinka dhexeeyo ma qaraabsanayo shaqana kuma lihi maba dhici kartaba bini aadanka dhan baaban ka samaysmeenba haddii arintaa aad meel fagaare la soo istaagtana ruux qolada ugu horeysa ku nici australiyanka ka mid ah haddaad maanta dalkan dee la soo istaagta aad tirada aniga Yeah.
bini aadan baan iska ahay Sax.
australia dantayda aan baan u joogaa markaan dibadda tago soo australia caalamkaa kale ka qaraabsan mahayo waxay ku dhahan wadda hel dis iliyad aan meesha uu noogu jooga
xamdi anoo safraya ayaan baasaboorkeygii ma arkin oo badanaa dee dhaqan ma aha Ah.
mogtahay baasaboorka waa la qarsadaa haye anidu wa- waa iska ma aqaan iska baxsanaayo Eh.
baasaboorka maasaa uu wala fimayay ma garatay baasaboorka macnaha australia ha baasaboorka Australia, australia haye.
mid baa ay gartay marka waay, waa intee ka timaaday Ha, waa nin cadaan ah haye wuu ku qaraabsaday wabay Hadda fiiri doo kaasi.
qaraabsan Ah, warkaas waxaa idhi ninka muxuu kaa rabaa
isku qabiil baad noqoteen markii dambe waa iska gar- isku qabiil baad noqoteen absolutely Marka way dhacdaa, adi way- suurayso marka haddii aad ninka oola dhaqanto inuu wax si ka yahay oo tirado "Muxuu- muxuu iga rabaa Muxuu- muxuu yahay war isku haddaad ka tirahdo asagana wuu kula yaabi waana runta wey waa inuu kula yaabo runtii saxna maba ahaba de xaggee maba ka noqon timaaday?
karta sax magaaladay ka timid waa inaad qaraabsato wey waa inuu ku qaraabsado waa inaad isqaraabsataan waa inaad weliba markaad soomaaliya joogto oo dadkaagii la joogto markuu mid australiyaana oo wax kale idinka dhexayn u yimaado waa inaad dareento obligation inuu adiga marti kuu yahay oo waxaad ka caawin karta aad ka caawiso oo tidhaahdo xaaladaadu see weeye waxaan kaa caawin karo u baahan tahay ma jirtaa inaan ku tilmaamo u baahan tahay inaad eh, wax ma- waa inaad dhahdo weeye hasaa adaadan dhahaynin haddii ruux bini aadan caadi ma tiid runtii alxamdulilah waxaa ka ah haddii ar- adduunka dabadiisa meel haddii wax kugu qabsada for example hadda kenya ba Ah.
joogtaa safaaraddii baa ordaysaa Ah.
war anigu waxaan ahay nin ree hebel walaal.
exactly Waa nin absolutely Australian baan Caadi.
ahay Ha.
waa laygu xadgudbay Ha.
waa waa kanaa Ha.
sidan baan ahaa Con- Marka- maxaa la dhahaa consular assistant baa la dhahaa marka ha Ha, marka way way way macnaha technically Ha.
way tahay waddankaa tahay waa tahay Waata- hada waata- course, laakiin yeah.
wixii marka waa inaan anu waxaan u arkaa eh, soomaalida intuu eh, qabiilkii dhi- dhibkiisii nagu batay soo faa'iidadiisina loo arkay inay yar tahay baanu ku xadgudubnay markaasaanu la gallay meele aan loo joogin markaas waxaa laga dhigayaaba dhibkiisu wax kastaoo dhibka isagoo inu markaas haddana waxyaala adugu sheeko dheer weeye marka eh, taasaa ji- marka waxaan kale wax walba mansiladiisa ku habboon in la dejiyo oon laga qaadin baa muhiima marka han sensorka hadda xamdi waxaa leedahay wixii uh, u baahan ee kaalmo oo dhanka sensorka ku saabsan Ah.
wuxuu la soo xiriiri karaa xafiiskaaga oo kaa ha wuxuu la ha soo xiriiri karaa.
farten weliba iyo Fartenka.
nambarka runtii waaban iloobaye nambarka eh, libaanow eh, xafiiska yaabaan dadka u sheegi karnaa hadda Waa- aan iloobe oo anagoon mobilkeenna iyo sheegin Waa hagaag.
nambarkaasi waxaa weeye eh, sagaal afar toddobo lix ingiriis ahaan baan ku sheegay isagu marka dee soomaali waxa marka ku waa xifdin ma ogtahay xafiiskii Carlton ka oo ku kaaltan yaal- weeye haa Waa hagaag.
waxaa weeye nine eh, three four seven six five five double five three weeye marka waxaa weeye sagaal saddex afar toddobo lix shan shan saddex nambarka hadday soo wacaan Sa- waxaanu inta badan anigaa ka qaban markaasaan waan ka caawini wixii ay waan ka caawinayna wixii ay u baahan yihiin marka nambarka asaga waan ku celin waxaa weeye sagaal afar toddobo eh, lix shan shan saddex sagaal saddex afar toddobo sh- eh, lix shan shan saddex nambarkaas weeye marka ama haddaan ingiriisaan u dhahno dadka qaarkood ingiriiska u sahlan in loo loo sheego Eh, nine three four seven six five five three de soo wacaan Ah, Eh, wixii ku waa- saabsan sensorka iyo foomoonkooda iyo foomamka iyo wixii ku iyo saabsan haddii bahaa, ra- haa, rabto in lagula haa.
xareeyaba.
Lagu- Waa- exactly ha ya waan ka caawinaynaa ha ha marka eh, libanow haddaan waxooga yaro bareega ayaan gelaynaa eh, programka intiisa badan ba kaa soo qaatay laakiin sida arrimaha kale ee ka jiray ayaan la wadaagi doonaa dadka hadduu la yidhaahdo ee dhegaysi wacan dhegeystayaal waa tirisaa codka afka soomaaliga waxaad dhegeysanaysaa muddada dheerkeed iyo sideed boqol konton iyo shan iyo sidoo kale shabakada internetka tirisia dot org dot au liibaan ayaa ilaho ila daadihinhaya programka qaybtii labaad ayaanu soo galnay Eh, liibaanow waxyaalaha wararka ay dadku ka maqlahayeen waxaa ka mid ah midda horta koowaad arrin runtii aan anigu markii hore maqal oo laga murugoodo ninkii ugu horeeyey ee wasiir muslim aha oo dowladda australia guud ahaan weliba noqday waxa la dhaho kabnetka waa meesha ugu sareysa ee wadankan laga maamulo Wasi- waxaa weeye golaha wasiirada ee sare ee uu uu hogaamiyo ra-iisul wasaaruhu ka tirsanaa oo la dhaho ed husig waa nin asalkiisa kasoo jeeda bosnia ayaa eh, niyahow shil galay baa la yidhi talaadadii lasoo dhaafay taasoo shilkaasoo saddex gaari ay gaarigiisii iyo gaari kale oo yuud ah iyo tarack yaa yaa yaa wada ku- yaa isku yaa wada ku wada jiray marka eh, arrintaasi wuxuu ugu fiican yahay baa layidhi caafimaadkiisu wax weyn ma gaarin Eh, waxoogoo bareega baan gelahayaa buu yidhi eh, isbuuc ama laba isbuuc wax noocaas oo kale ah eh, baarlamaanka ka qaadanhayaa marka waa wax lagu farxo weeye arrin weyn ma gaarin laakiin runtii arrintaasi way way way arrin dhacda bay ahayd marka inaan waxaan rabnaa aan u Waa ducayno tacsiyeenina, walaalkeenna waa ha- tacsiyeenina.
ha una ducayno ilaahay inuu recovery fiican u sameeyo Eh, waxyaalaha kale liibaan oo dadku maqlayeen waxaa ka mid ahaa waxaan la soconaa eh, interest rateku raadayn badan bay ku leedahay dhaqaalaha aad baana loo sheeg sheegaa oo loo waxeeyaa Eh, bangiga talaadada niyahu labaad miya hadna inay tahay talaadada laba saddexaad miya wax noocaas oo kale aha maanta oo kale ah ayuu bangiga dhexe reserve bank australia ayuu mar kastaba fadhiistaa markaasuu go-aan ka soo saaraa inay ribada ama interestiga kor u qaadahayaan inay hoos u dhigahayaan iyo inay halkeeda u daynhayaan marka arrimaha dhaqaalaha kolba meeshuu marahayo iyo sicir bararka iyo waxaasayna la dagaalamaan marka go-aanka u dambeeyey ay maanta soo qaateen wuxuu ahaa inay halkii u daayaan oo waxaa laga yaabanaa inay eh, waxaan malay inay wax ka jaraan eh, oo waxayna calaaqaadsi leedahay oo iyadana maalmahan la sheegahayay eh, qiimihii guryaha ayaa liibaanow hoos u dhacay baa la leeyahay inta uu gaadhsan yahay aniga ma hubo u malayn maayo wax badan in laga dareemi laakiinse haddana uun guryaha qiimaha guryaha lagu gadahayo hoos buu usoo dhacay bishii u dambeysay bilbil baa loo xisaabaya bishii hore ee maalmada bishii ee ahayd julaay qiimihii ay ahayn guud ahaan way ka raqiiseen marka taas darteed yaa waxaas lalahaa ama uu, eh, bangigu uu wax interestiga ku saabsan uu sameeya arrintaa laleh Eh, ad wax kastaba ha noqotay si ay ahaydba ma aynan waxna kumayna darin waxna kamayna jarin sideeda ahayd bay u daayeen marka midaana waa mida interest rateka iyo wixii la xilmaa Eh, arrinta kale eh, liibaanow eh, xiisaha leh eh, aan rabay inaan kusoo waxayno oon adigaaba igu baraarujiyey liibaanow waxay ahayd ama horta inta taa intayna u gudbin eh, arrintii muxuu ahaa da ay sheegaysay eh, eh, work from home yeah.
ha eh, waxaa waa inaan waxaan la soconnay liibanow bremier cusub baa dal gobolkan victoria la wareegay talada Eh, runtii waxaan ka dareemaya marka aniga arrimo dhowraha oo wasi- eh, bremiyihii hore ay wadatay ama ayna rabin inay samayso ama ay ka noqoto inuu wax ka bedelahayo waxaa ka mid oo la ognahay ugu horreeya dhaqaaqay wuxuu ahaa inuu yidhi royal commission ayaan ugu yeedhaynaa ama aan u- u magacaabaynaa eh, eh, sanadka dambe haddii doorashadii dool- uu- doorashada ku guuleysto eh, unionka iyo constructionka wax noocaasoo la xisaabsan waa arrin ay ay jacinta ay aada u diidanayd oo aynan kasoo aynan wadin Eh, waxyaalaha uu kale yidhi waxaa ka mid a hadda iyadana dhowr kalea iyagana jira waxaase ku jirta oo iyadana laleeyahay dib baa loo dhigay arrin ay aada ugu faanaysay jacinta allen oo ah walking from home in sharci laga dhigay victoria ruux kasta oo shaqaalaha khaasatan kuwa eh, dadka ka shaqayn kara guriga hadduu ruux cuntayda guri inuu dhiso ruux guri dhisahaya gurigiisa kama shaqayn karo oo wax iska cadwey taasi laakiinse wax xafiis iyo combyutar iyo ku saabsan oo guriga shaqada aad ka qaban karto yaa waxaa sharci laga dhigay in ugu yaraan laba maalmood inuu ruuxu xaq u leeyahay inuu dhaho gurigaan rabaa inuu ka- inaan ka shaqeeyo arrintii eh, hirgelinteedii sh- baarlamaanku waxaan u malaynayaa wuu fuliyey dowladdu unbay ahayd marka inay ku dhaqaaqdo baramiyahan cusub wuxuu yidhi arrintii ilaa sanadka dambe julaay sanadka dambe dib baan u dhigaynaa taana marka waxay kutusaysaa in waxyaala eh, badan oo jasinta alle aada u wadatay inuu maanaha uu- uu- uu ka- dib oga noqonhayo oo t c isaga han ku samaynayo Mid- midna taa midaas marka arrintaasay ahayd Eh, waxaan rabaa liibanow inaan arrin kaloo xiisalood igu usoo beritaan sheegayo eh, ku saabsan donald trump arrintan iyo liibana waxay ahayd waxaan ognahay bishii hore gu- eh, xulafada naito la dhaho ayaa waxay isugu tagtay turkiga waa hagaag Eh, donald trump wuxuu meesha l- ku tegay diyaaradii ay qadar siisay oo intii la renovet gareeyey laga dhigay air force one laga dhigay oo balaayo balaayo oo isagana ku fahantahayay buu ku tegay markuu soo noqon hayay baa waxaa la sheegay inuu ku soo noqday air force one-kii hore ee awal uu isticmaali jiray marka maad baa la isu weydiiyey oo maxaa jira waan xusuustaa waxaa layidhi waxaa loo malalayaa inay nabadgelyada oo diyaaraddan air force one-ka waxay leedahay baali qalab caadi loogu talagalo oo lagu sameeyo oo cajiib ah oo ka mid aha inay misaalka iska celin karto eh, inaan la ogaan karin waxyaalo badan oo secu- eh, system oo safety ah oo ay wadataa jirtay marka waxaa la yidhi war ninkii show waxoogo khatara buu dareemay oo loo dareemay markaas waxaa la yidhi "Niyow, bahashan ay qadar ka timid eh, waxbaa yar jire eh Hay.
iskuma hadlayn karnee Wahay.
tan eh, ku galbo tan eh, ku imaatid baa lagu yidhi arrintu marka intaa amba markii hore la moodahayay Hay.
hadda waxaaba lagu leeyay a b c gaaba qoray ee, miidiyaha maraykankana soo saaray arrintu arrintu meesha wayba ka khatarsanayd baa laleeyahay liibanow baqdin darteeda baqdin darteed waxaaba lagu leeyahay Hay.
markii uu diyaaradda horta uu aadahayayba diyaaradu ku yimidba iskaba jooji mid ay ahayd de taraagyada magaran cuntada caterinka qaada Wahay.
halla waxaa jira in aragtay erboodada ka shaqeeya wax la yar ilisoo rorda haa ordo oo cuntaday qaadan diyaaradahay waxay u geeyaan catering baa la Waa dhahaa sax.
tarag dheer oo cuntada buu qaadaa diyaaraddu madaxa meel la You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.